الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ilaahay subxaanah wa tacaala ayaan mahadinaynaa mahad ballaadhan inaga dhigata muslimiina ina soo waafajiyey waxaa weeyaan rugni ka mid a arkaanta islaamka inaynu gudanno inoona dhamaystiray alxamdulilah kolley si gaar inooga dhigay dad ahlu sunnaha oo sunnaha dadka ugu baaqaya kolley anay hadal ima hadhin waxaan leeyahay marka hore ilaahay subxana wa tala waxaan ka baryanaa inuu xajkeenna iyo cibaadadeenna iyo acmaasheenna waxa weeye ilaahay naga aqbalo subxaanahu wa tacaala oo xajkeenna uu ka dhigo xajan mabruuran iyo wasacyan mashkuuran ilaahay subxaanahu wa tacaala kolle culimadayna waanisay labada sheekh runtii aada iyo aad waqti fiicanayna siiyey ee ka hadlay markaa itibaaca iyo runtii in sunnaha nabiga la raaco caleyhi isalaatu wasalaam iyo bidcadii waxyaalo badan bay runtii ka hadleen waxaanay runtii ka indilaaqayaan xadiidkii markaa cirbad ibnu saariya markuu lahaa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam ayaana wacdiyey wacdi aada iyo aada u ceel fog oo quluubta ay la cabsootay oo indhihiina ay la ilmeeyeen ayaana waxaanu markaan nidhi kaannahaa mawcidatu awsina kaannahaa mawcidatu muwadicin dardaaranna sii nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam arrintaadana waxay u egtahay waanadaadani mid yani na sagootinaya oo naga tegaya waxaa marka kale waa ki nabiga aleyh isalaatu wasalaam fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiina caduu calayha binawaajid ila akhiri اlxadiid qofka sii noolaada waxaweye khilaaf iyo muramo fara badan inuu arki doono la kulmi doono ee dardaarankayga wey waxaa weeyaan inaad ku dhegtaan waxay sunnaha nabi maxamed aleyh isalaatu wasalaam sunnahayga iyo khulafaaء raashidiin waxaan dariiqooda marka inu qabsataan gaar ahaan dee saxaabadii runta ay matalayaan halka anuu runtii culimada aada iyo aada ugu dheeraatay ku dheeraan bay waxaan laba arrimood laba qodobo koob kooban ma ka hadlaya mid waxa weeyaan itibaaca ay culimadu ka hadashay iyo runtii in sunnaha la raaco nabi maxamed aleyhi isalaatu wasalaam arrintaasi kolley dee cilmina way u baahan tahay inaynu dadkeenna waxay ku barbaarinno cilmiga iyo aqoonta sunnaha waxaa loo leeyahay ay qofka mar haddaanu aqoon aanu lahayn dee sunnaha aynu isku dardaarmayno ama dadkii aanu rabnay inu ku rabayno waxa weeyaan dee ma keeni ma garan karayo marka waxaan leeyahay waxa weeyaan in cilmi kule la yeesho weeyi oo waxa weeyaan kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam iyo waxa la wixii na gaadhsiinayo oo wasaaishii lagu gaarhi karo in sunnaha nebi maxamed la fahmo ama qur-aanka ilaahay kitaabka ilahi la fahmo waxa weeyaan oo dhan inaynu markaa inta tamarteenna weliba gaar ahaan dee dadkeenna isu xil saaray sunnaha nebiga inaan noolayno caleyhi salaatu wasalaam oo taasina ay nooga baahan tahay ummaddana inaynu gaarhsiino kolley waxay nooga baahan tahay waxa weeyaan aqoon qul haadihi sabiilii adcu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii in kolley in basiiro u yeelanno iyo aragtiyo aqoon aan u yeelanno oo wax badan runtii dee waxaa laga yaaba malaa ragga halkan u joogaan kolle anaa idinku in baan malinaya dee saaxiibkii kolley isna wadaag joogaa waa laga yaabay inuu inuu waxaa weeyaan isku dhadhawaano laakiin dee jismi ahaan baa laga yaabay malaha inay wad ka weyn tahay runtii xaqiiqatan kuf kuf badan ayaa dee dacwada soo maray iyo runtii dadku markaa markii dee sunnaha nebiga in loo noqdo oo diintii la barto in inay tahay wax fara badan baa dee soo na soo maray marka la eego dacwadii gaar ahaan soomaaliya kasoo ka jirtay oo maraaxil bay soo martay marba waxaa laga sheekeynaya waxa weeyaan inankaas isagoo iska qiiraysan oo dee kitaabka ilaah laisku xukumo dadku waxa weeyaan shareecada inay qaataan oo sidaa jecel baa qaar waxay sheegeen waxa weeyaan jumcahana mawlidkan tegisay yidhahdeen jumcanaha mawlidkii ya iyo qasaa'idkii la aqrinayay ayaa ballansan leanna islaamka wuxuu ka yaqaanaa waxa weya islaamka qiimaha u leeyahay iyo maxaasintiisa iyo wanaagiisa iyo intaasuu ka yaqaanaa moogta kolley haddana marba maraaxilba lasoo marayay waxaa laga yaabay in haddana suufinimana dhinacay kaga jirto oo waxaway caqiidadiisii dee ilaahay keyrkii in la baryo ama istiqaaha bikayr illaahina inuu inuu dhinac iska wataa suurtagala kolle maraaxil badan bay ay soo martay marba markaa heer bay maraysay mar waxaa la gudbay baa haddana jirto oo ilaahay keligii in la baryo subxaanahu wa tacaala oo istiqaasadana haddii gurmada raba ilaahay subxaanahu wa tacala markaa laga raadiyo alasmaa wasifaat ilaahay subxaana wa tacaala markaa magaca iyada uu leeyahay wanaagsan iyo tilmaamihiisa waxa weeyaan fiican ilaahay un loo sugo marna heerkaasaa la gaadhay marka marba heer bay marka ahayd laakiin waxaa laga yaaba wax fara badan oo itibaaca markaa la sheegaya iyo sunnaha nabiga raacitaankiisu in wax fara badan oo cilmi inuu dhinnaa markaasaa darteed waxaan leeyahay ikhwati fi lislaam anuun hadalka markaa idinku dheeraynhaynin waxa weeyaan aan runtii jecelahay labada sheekh inaan cidi markaa aanay uga dambaynin inaynu waxa weeyaan inaynu diintii iyo kitaabkii ilaah iyo sunnihii inaynu baranno dadkeennana aynu ku barbaarino iyo cidda aynu rabin aynu ugu yeedhnana waxa weeyaan inaynu markaa maxaa la inaga raba itibaacu waa sidee sidee nabi maxamed loo raacaya calayhi isalaatu wasalaam sidee kitaabka loogu dhaqmayaa dee arrimahaasi wixii maanta waxa weeyaan ahlu salaf ama ahlu sunna ay ka qoreen ama ay kitaabkii sunnaha ka dhigteen ayaa waxaynu u baahannahay waxa weeyaan in la inaan cilmi markaa u yeelanno oo aanay runtii aanay aanay aanay dhicin siyaalaha qaarkood dadka runtii kolley markaad eegto dee dacwadan in badan kusoo jiray ama khalad badan kaga jiray waxaa laga yaabaa dee soddon sannadood labaatan sannadood inuu dadkiisa iska dhex boodayay anuu haddana fahmi kitaabkii ilaahiy sunnihiina anuu lahayn si aanay taasi anay inoogu dhicin waxaan kolley dadkeena dhallinyartahay aan kula dardaarmaya waxa weeyaan inay bartaan kitaabka iyo sunnaha waxa weeyaan inay runtii ay si fiican u bartaan oo culimadii dadka aqoonta u leh inay runtii ay ka bartaan oo waxa weya anay noqon dee faaqidu shay laa yucdiihi wixii haddaynu ka marannahay shubahda hadda culimaday ka sheekaynayso iyo laysku soo aroorin karo iyo waxyaalaha lagu odhan karo waxa weeyaan sunnaha lagu khaldi karo dee waxaa ka bixi kara qofkii markuu wixii aqoon u leeyahay ayuu runtii ama radin karayaa ama qofka ka daaweyn karaya marka waxa weeyaan anugu waxaan leeyahay waxa weeyaan jazaakum allahu khayran aynu kitaabka iyo sunnaha waxa weeyaan barashadooda aynu baranno oo weliba asal ay ka ay u tahay luqada carabiga inaynu baranno luqada carabiga waxaan ujeedaa waxa weeyaan hadday qawaaciddeeda tahay naxwaha hadday sarfiga tahay waayo kitaabka iyo sunnuhu wuxuu u baahan yahay waxyaala wasaaisha loo adeegsan karo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah luqada carabiga in la yaqaano oo aayaddan fahmigeeda iyo xadiidka nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam waxaa in badan aad ku fahmaysaa maadaama qur-aanku aw carabi aw yahay kusoo degay luqada carabigana waxa waynu si wanaagsan aynu baranno waxa weeyaan taasaynu runtii waxaynu ku gaari karnaa sunnihiina inu fahmino dadkana aynu marka aynu fahamsiino kolley waqtigoo yar waxaan manayaa kelimadda uwa waxaan ku dardaarmayaa kale waxaa weeye dadku dadkeenu runtii meel walba jooga aada iyo aad bay ugu baahan yihiin oo jahli badan baa inaga haysta sunnaha fahmigiisa iyo diinta wey dee mid waa jumhuuru naaska aad arkaysaanee maaragtay xaqiiqata marka la eego midna dadkan wax baranaya naftooda ayaa u baahan waxa weeyaan in sunnihii in la gaarsiiyo waxa weeyaan wabilatii axsanu lagu gaarsiiyo oo le dadaal badanna waa loo baahan yahay oo ummaddii waa ina sugaysaa jahli fara badan ayaa runtii haya halkan culimada ay ka muxaadareynayeen xaqiiqatan arrintanna dee wax fara badan oo raggiina hadda ahlu sunnaha ama salafiyada ah ya oo loo hayabaa jirta oo dhammaan ba laga yaaba in alla inta waxa weeyaan un dee ama tayaaraadka jira ee dacwada markaa faafinaya ay ka haystaan ama odhan kale waxa weya xilfi inay yihiin oo ay u haystaan dee dad maaragtay runtii ad adag oo waxa weya aan gar qaadanaynin cadaabo fara badanna way jirtaan sunnaha nooleyntiisa runtii waxyaalo fara badan oo mawaaqif fara badan oo waddanka soomaaliya soo martay oo runtii khayr allah siiyey ee raggi aad iyo aad uga hadli jiray ilaahay xaqa ku waafajiyey cadaawad badan baa runtii loogu hayaa ama jahli ha ka ahaato ama camdiba markaa noqotay waxaan odhan lahaa markaasaa darteedna hadda idinkuna nabiga oo isku xidhnaada oo waxa weeyaan dacwada nafteeda waxay u baahan tahay waxa weeyaan isku xidhnaasho iyo tacaawun oo ilaahba dee kolley guud ahaan inoo amray watacaawun cala albiri waltaqwa walaa tacaawun cala ithmi walcudwaan in dee dacwada iyo sunnaha nooleyntiisa iyo cilmigaasi iskaashi in markaa laga sameeyo oo dadku runtii ay isku xidhnaadaan oo ummadda waxay u baahan diinta inay marka ay gaarsiiyaan marka kolley iga raalli hada dee wax irtijaalahoo iska bilowho yaan ku kufkufine waa iska runtii un dardaaran iyo tacliiq iska gaaban weey aada iyo aadna runtii waad u mahadsantihiin jazaakum allah khayran wasalaamu calaykum